waxaan rabaa dareenkeenna macnaha inaan muujinno hal mar heestii waxaan qaadaynaa soomaaliyey tooso tooso isku tiirsadaye hadba kiina taag darane taageera weligiine soomaaliya soomaaliya qardho ha noolaato qardho ha noolaato waxaan rajaynayaa puntland ha noolaato soomaaliya ha noolaato waxaan ilaga rajaynayaa markuu wasaaraha idin yimaado siduu siduu wasiir hore cali xildhibaan cali jengel idiin sheegay inaan mataqaanaa ay ilaahirsiin brotocoolka inaan mataqaanaa si fiican wasaaraha wuu idinla hadli doonaa inaa amniga ilaalisiin amniga dhammaan idinoogula jiraa sharaf ayay noo tahay in hoogii qortooyada hoogii dhaqanka soomaaliyeed inuu maanta wasaaraha imaanaayo sharaf ayay u tahay inaan ka midnaha wafdigiisii idinkana waxaan laga rabaa xamaasad fiican oo soomaalinimo leh calankaa buluugga calankaa buluugga kor allaa u qaado calankaa buluugga kor allaa u qaado midnimada soomaaliya allaha adkeeyo hal mar waxaan le codkiina u maqlayo hal mar xamiisad baan rabnaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato idinkana guulaysta insha allahu tacaala marka waxaan ku celcelinaynaa soomaaliyey tooso tooso isku tiirsadaye hadba kiina taagdarane taageero weligiine soomaaliyey tooso tooso isku tiirsadaye hadba kiina taagdarane taageero weligiine soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato mudane xasan cali khayre wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya soo dhowow soo dhowow mudane xasan cali khayre wasaaraha soomaaliya soo dhowow insha allahu tacaala soo dhowayn diiran soo dhowayn diiran dadka deegaanka ugu matelno sharaf ayay noo tahay inuu maanta qarna imaanayo ra wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo wafdigiisa ballaaran sharaf ayaa idiin tahay soo dhowayn sharaf ayaa idiin tahay kalgacayl tusa wadanimo tusa soomaaliya inay noolaato soomaaliya hal bay ku socotaa soomaaliya hal weeye wada jirkeenna ayaan wax ku nahay inaan isku inaan isku tashanno inaan hal dad nahay inaan calankaa buluugga xidigtaa shanta geesooda naga dhexaysa marka insha allahu tacala calankaa buluugga ilaahay kore u qaado calankaa buluugga ilaahay kore u qaado isaga ayaana mideeya isaga ayaan ayaan midnimo ku nahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato insha allahu tacaala marka waa kaasaa midnimadaas iyo wadajirkaas xamaasada soomaaliyanimada hala muujiya hala soo dhaweyn wasaaraha xildhibaan saade aad baa u mahadsan yahay xildhibaan qaaliya weeye waa xildhibaan reer puntland ah waxaan jeclahay xildhibaanka labada xildhibaan oo inla jooga oo sida muhiimsan wafdiga ra-iisul wasaare khayre ka soo hormaray haddaan wax yar ka bixiyo ifaalaha ra-iisul wasaare khayre oo markii u horreysay uu ka soo degay caasimadda puntland ee garowe wuxuu ka soo degay caasimadda puntland ee garowe isagoo meelo badan maray wuxuu la qaatay kulamo ardayda waxbarashada jaamacadaha wuxuu wax badan ka qaat wax badan la qaybsaday dhallinyarada isboortiga wuxuu shirar ku qabtay magaalada garowe wuxuu wasaaradaha wasaarad kastuu dul maray wuxuu soo maray saaka ka soo baxay lixdii aroornimo magaalada garowe wuxuu soo maray tuulooyinka u dhow oo dhan ra-iisul wasaare xasan cali khayre wuxuu hadda soo marayaa magaalada qardho afaafkeeda hore waxaan jecelnahay reer qardho ra-iisul wasaare xasan cali khayre waa markii ugu horreysay ee uu yimaado qardho waana markii ugu horreysay aad is-aragtaan shacabka awr t v baa laga daawan jiray laakiin hadda waa soo lugaynaya laamiguu ka soo lugaynayaa ra-iisul wasaaruhu marka waxaan laga baahan yahay in loo sacabiyo marka uu soo dhow yahay waxaana aad ugu mahad celinayaa mar kastaba guddiga qabanqaabada oo barnaamijkan ka shaqaynayey oo mar kasta isku xiriya gobollada oo annagoo ugu horayno ra-iisul wasaaraha waa inaan si fiican usoo dhoweynaa ra-iisul wasaaraha waa in si fiican loo soo dhoweeya waa soo dhow yahay uu shacabka waa in la sacabiyaa reer qardho waxaan lagu yaqaanay xadaaradda qardho waxaa magaalooyin kale uga duwaneedeen xadaaradda marka waa inaad soo dhowaysaan ra-iisul wasaaraheenna wuu soo socdaa wuuna soo lugaynayaa waxau aada ugu mahad celinayaa cid kastaoo ka qayb qaadatay xafladda soo dhowaynta mudane khayre oo ra-iisul wasaaraheenni dalkaa waxaa hadda soo galay wasiirka wasaaradda maaliyadda dhaqaaje waxaa hadda soo galay wasiirka wasaaradda maaliyadda oo ugu horreeyey wafdigiisii waa soo socdaa ra-iisul wasaarihii waana soo dhow yahay waxaan iga codsanayaa inaad sacabka sacabkaa loo sacbiyo shacabku waa inuu isqabsadaa shacabku waa inuu isqabsadaa ra-iisul wasaarihii waa soo dhow yahay waa soo socdaa uu waxaan iga codsanayaa inaan sacabiyo waa markii ugu horreysay ee ra-iisul wasaaruhu dalka yimaado waanu mark waxaana aada ugu mahad celinayaa inuu dhallinyarada qardho iyo uu tixgeliyey uuna u yimi isagoo tixgelinaya dhallinyaradiisa iyo boqorkiisa waxaan aada ugu mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya oo mar walba shacabka puntland ay jecel yihiin isagana aan jecel nahay waa soo dhow yahay waa in la sacabiyaa sacabka waa soo luweynaya ra-iisul wasaarihii waa soo socdaa waa soo socdaa waa soo socdaa ra-iisul wasaarihii waxaan iga codsanayaa intuu inla jooga inaad ka qayb qaadataan soo dhowayntiida xag amni iyo xab kastaba ra-iisul wasaarihii waa soo dhow yahay waa inaan ka qayb qaadanaa waa soo dhow yahay ra-iisul wasaarihii waana soo dhow yahay ra-iisul wasaarihii waa soo socdaa o waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda dhaqaaje wasiir ku soo dhowow wasiir wasiir dhaqaaje ku soo dhowow wasiir okay waa tukanayaa buu yidhi waa yahay wasiirku waa soo tukanayaa reer qardho waa soo noqonayaa wasiirku haye sacabka hala sacabiyo hala sacabiyo ra-iisul wasaarihii waa soo dhow yahay ra-iisul wasaarihii waa soo dhow yahay fadlan sacabiya oo si fiican ha usoo dhoweyno si qurux badan ha usoo dhoweyno ra-iisul wasaarihii waa soo socdaa u waa inaan si qurux badan oo hanaanla usoo dhoweyno ra-iisul wasaarihii waa inoo soo dhow yahay waana inoo soo socdaa u waa inaan ka qayb qaadanaa soo dhoweynta ra-iisul wasaare xasan cali khayre anoo ku hadlaya guddiga bartikoorka ra-iisul wasaaraha waxaan aada ugu mahad celinayaa cid kastoo ka qayb qaadatay soo dhoweyntiisa puntland iyo dhammaan xildhibaanada wasiirada golayaasha dowladda federaalka aqalka- aqalka sare iyo aqalka hooseba iyo maamulka puntland qaybihiisa kala duwan waxaa farxad noo ah inaan hadalkan nu- nagu- ee, nagu- ee, ku soo dhoweyno mudane ra-iisul wasaare ku soo dhowow magaalada qardho oo ah magaaladaadii ee, sidaa u jeedid waxa weeyaan dadka halkaa u soo bannaabaxay oo ilaa saaka taagnaa adiga daraadda ay u soo bannaabaxeen waa sharafta iyo karaamada iyo ciska ay ku hayaan weeye waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhowow magaalada qardho waa ma- ah, magaalada qardho waa magaalada dhaqanka soomaaliya waa magaalada waxbarashada soomaaliya waa magaalada suugaanta soomaaliya waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhowow waxaan leenahay xilli kulul baa lagu jiraa ee, haddana waxaan rabaa inaan intaa kusoo gabagabeeyo aan kusoo dhoweeyo guddiyaha gobolka guddoomiye kusoo dhowow
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba bulshada reer qardhood bulshada reer karkaar bulshada reer puntland bulshada soomaaliyeed dhammaantiin anigoo ka hadlaya soo dhowaynta sharafta leh oo qiimaha badan oo maanta aynu ku soo dhowaynayno ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya oo hogaaminayo wafdi ballaaran oo ka kooban golihii xukuumadda golihii baarlamaanka ee dhammaan ummadda soomaaliyeed ee federaalka iyo dowladda puntland oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland dhammaantiin waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa maalin khayr waa maalin farxadeed waa maalin xorriyadeed ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka karkaar ummaddii ku noolayd ay soo dhowaynayaan ra-iisul wasaarahooda aad ay u jecel yihiin muddo badanna ay sugaayeen mudane ra-iisul wasaare ku soo dhowow gobolka karkaar degmadiisa qardho magaalada dhaqanka oo doonaysay inay hesho mar kaliya indhaha saarto ummaddii soomaaliyeed oo mid ah ummadda soomaaliyeed oo mid ah ummadda soomaaliyeed oo xor ah ummadda soomaaliyeed oo nabad ah ummadda soomaaliyeed oo wadajir ah intaad doonaysay waxaanu ku leenahay kelmadahaaga xigmadda leh iyo sharafta leh inaad ku soo dhowaysid ee kuna soo ee, baan doonaynaa haddana waxaanu ku soo dhowaynayaa xildhibaanka ee, federaalka maas oo u gudbin doona madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay bulshada gobolka karkaar sida sharafta leh ee aada u soo dhowayseen ra-iisul wasaare mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraheennii aynu jeclayn ra-iisul wasaaraha aad ii dirteen aan idiin doorannay waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin soo dhowayntiinna farxaddan waxaan ka hadlay maalintii aad i doorateen waxaan filayaa waxaad sugayseen waxay ahayd dawlad aad ku qanacsan tihiin waa laydiin keenay iminkana waxaan ku soo dhowaynayaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland mudane cabdixa- cabdixakiim cabdikariim cabdixakiim cumar camey oo madaxweynihiin badan ee qaayaha leh ee aan mooddo inaan cidibo magaalada ka hadhin ee aad noo soo dhowayseen waxay ila tahay soo dhowaynta waxaa iskale brime ministerka xasan cali khayre iyo wafdiga ballaadhan ee uu hogaaminaya ee wasiirada leh ee xildhibaanada leh ee madaxda kale leh ee muxuu ahaa ciidamada leh yaa iskale maanta soo dhowayntan waxaad se moodaa dawladdeenna inaad jeceshihiin laakiin federaalka aad ka sii jeceshihiin soo dhowayntiinaan arkaa waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin sidaa maanta aan isugu soo baxnay aan u taageero ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto midnimadeeda iyo magaceeda iyo karaamadeeda iyo sharaftideeda xilligu waa kulayl weeye anigoo mar labaad iyo saddexaad ba u mahad celinaya dhammaan dadweynaha reer qardhood ma oo ah magaalo madaxda gobolka karkaar waxaan idin leeyahay soo dhowaynta waad ku mahadsantihiin jazaakum allah khayr waxaan jeclahay inaan ku soo dhoweeyo iyadoo khudbadda rasmigaa uu leeyahay brime ministerku brime ministerka inaan ku soo dhoweeyo xasan cali khayre brime minister ku soo dhowow
qardhow may maqlaysaa sidee waa qadar qa- qardhow may maqlaysaa qiimaan dareemo qurux baan arkaaye qardhay ma nabad ba magaaladii dhaqankay ma nabad ba magaaladii ilbaxnimaday ma nabad ba magaaladii martisoorkaay ma nabad ba waxaa la ii sheegay magaaladani inay tahay magaaladii boqortooyada waxaa ii caddaatay laakiin qof walba oo idinkaa inuu isaguna boqor yahay marka ugu horraysa waxaan leeyahay si kaliya laaba aniga iyo aniga iyo wafdiga aan hoggaaminayaba waxaan mahad gaara u celinayaa madaxda degmada boqorka iyo isimada waxaan mahad gaara u celinayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiirada waxaan mahad gaara u celinayaa xildhibaanada iyo wasiirada igala kel igala yimid magaalada muqdisho waxaan aad iyo aad ugu qanacsanahay ugu faraxsanahay inaad ilaa saaka oo dhan noo taagnaydeen qoraax si aad noo soo dhowaysaan waxaan ogahay maalmo ka horreeyana inaad na sugayseen waxaan idin leeyahay waxaad tihiin dhiirigelinta dawladnimada iyo soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waa mahadsantihiin reer qardhoy halkan waxaa ka muuqata dad soomaaliyeed oo dhallinyaro u badan oo jecel dawladnimada albaabka magaalada markaan soo galay waxaan aragnay stationkii booliska kaasoo shaqo bilaabay kun sagaal boqol iyo soddon iyo labadii weli waxaa ku yaalla calaamadihii lagu dhejiyey kun sagaal boqol iyo soddon iyo labadii waxay ka turjumaysaa sidaad magaaladiinna u ilaaliseen sidaad aamin u tihiin waxaa kaloo aan ogahay in magaaladani ay degmo noqotay kun sagaal boqol iyo soddonkii ilbaxnimadii soo aruuraysay laga bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo soddonkii waxaad u gudbiseen carruurta aad dhasheen waxay u gudbayeen kuwa ay dhaleen waxay usii gudbiyeen kuwa ay sii dhaleen weli waxaad maanta taagan tihiin meeshii awoowayaashiin ay ka bilaabeen dawladnimada waxaan idin leeyahay waa mahadsan tihiin waxaadna ku socotiin dariiq wanaagsan waan idinkuga hambalyaynayaa halkan waxaa ka khudbeeyey madaxweynaha markaashacabka reer qardho waan idin soo gudbiyey salaantii madaxweynihiina oo idin wixii uu ii sheegaayey xildhibaanadu ii sheegeenna waan arkay waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idin sheego halkan waxaa ka muuqata rajo dawladnimo waxaa ka muuqata rajo sharafeed waxaa ka muuqata in karaamadii iyo sharaftii ummadda soomaaliyeed la soo celin karo waxaa ka muuqata in hamigii iyo qabkii ummadda soomaaliyeed uu nool yahay waxaa ka muuqata soomaalinimadii u soo dagaashay in gumaysi aan iska xorayno weli inay nooshahay caafimaad qabto qalbi wanaagsan leedahay ayna ku dhiiranayso inay dalkooda dawlad ku soo celiso waxaan idinkugu imid inaan idiin sheego dawladdiinnu way idin og tahay waxay diyaar u tahay inay wax idinla qabsato waxna idiin qabato waxaan rabaa inaadan mar damba aqbalinina haddii la idiin sheego soomaaliya waa dal dumay waa dal durburay waxaad leedihiin dalkeennu wuu soo noolaaday dawladdeennu way taagan tahay sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed way soo noqotay awooddii dawladnimadana waxaa gacanta loo soo gelinayaa shacabka soomaaliyeed ay uga hordheeyaan shacabka reer qardho ugu dambayntii sida naloo soo dhoweeyey wanaaggeeda iyo sharaftayda bal waxaan la shiri doonnaa boqorrada iyo salaadiinta malaha waxaan isku dayi doonnaa inaan ka codsanno inaan halkaan usoo guurno waa mahadsantihiin